أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة الqmر aayadii sagaalaad ayuu casharkeena ka bilaabmaya caawa qaala tacaalى alla wuxuu yihi kadabat way beenisay qablahm iyaga hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisii aلrusula ayay beeniyeen ama rasuulahm rasuulkoodii ayay beeniyeen fakadabuu cabdanaa fakadabuu waxay beeniyeen cabdanaa addoonkeennii ayay beeniyeen nuux ahaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen majnuunun huwa isagu majnuunun ku waalan waaye wasdujira waana la waana la hor istaagay oo dacwadii iyo wixii uu faafinayay baa laga reebay oo laga hor joogsaday fadacaa wuxuu baryey rabbahu rabbigii ayuu tuugay annii biannii aniga maqluubun ku laga qaalib noqdo laga adkaaday ayaan ahay ee fantasir rabbiyow gargaar ii gargaar fafataxnaa waxaan furnay abwaaba asamaa'i samada iridaheedii ayaan furnay bimaa-in biyo ayaan ku furnay oon kasoo ka furnay biyaha oo munhamirin shubmaayo wafajarnaa waan dilaacinay al-arda dhulkii ayaan dilaacinay cuyuunan min jihati cuyuunin ila ahaan ilo ayaan ka burqinay faltaqaa waxaa kulmay almaa-u biyihii ayaa kulmay kuwii cirka ka yimid iyo kuwii dhulka laga burqiyey calaa mrin xaalo korkeed xaal ay ku sugan yihiin amarka oo qad qudira la qadaray oo la maamulay oo la jaangooyey aayadahan marka nebiyullaahi nuux dhowr nebi ayaa loogaga sheekeynayaa dacwadooda iyo meeshii ay markii dambe ku dambeysay iyo dadkii ka hor yimid xaalkoodu meesha uu ku dambeeyey waxaa laga bilaabay nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam maadaama awalu rusul oo isagu ahaa marka alla wuxuu leeyahay kadabat qablahum hortood waxaa beenisay oo beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisa ayaa beeniyeen rasuulahum bay beeniyeen jumlada dambaana fasirayso fakadabuu waxay beeniyeen cabdanaa addoonkeennii ayay beeniyeen oo nuux ahaa wa qaaluu waxayna yidhaahdeen majnuunun huwa isagu majnuunun ku waalan wasdujira waana la hor istaagay oo waxaa laga hor istaagay dacwadii oo isagii iyo dacwadii ayay kala dhex galeen wasdujira macnaha isdijaarku waxaa weeyaan hororitaanka marka wasdujira waa la hororay waa la hororay marka macnaheeda waxay tahay inuu dacwadii iyo diintii inuu guto ayay ka canaanteen oy ka celiyeen oy ka reebeen marka waa laga reebay oo waa la hor istaagay xaqii inuu marka gudbiyo bani aadamkuna markuu kibirka ka bato isagiina waa ka tagaa cibaadada rabbi ciddii dadka islaaxa iyo wanaagga iyo farayso oo xumaanta ka reebaysana wuu isku taagaa walidaalika nebiga kibirka waa kii ku fasiray bataru lxaqi wa qamtu nnaas xaqa in laga santaago dadkana in la xaqiro oo hadba qofka xaqa wato magacyo inta loo bixiyo la yaso oo lagu dulmiyo waa waxa marka bani aadamka qaarkiis oo u baxo ayb laakiin xaqiina waa soo harayaa dadkaa uun iyagii unbaa marka yacni ilaahay hortiisaana la wada istaagayaa kii dadka xaqa ka hor istaagay iyo kii xaqa faafinayay kulligood waxaa weeyaan bayna yaday aljabbaar rabbi hortiisay wada istaagayaan hadday kani uu yahay midkan dadka xaqa ka hor istaagayo haddii uu malaayiin taageero ah uu haysto ama kumanaan xoog leh ou haysto ugu dambeyn uun cadaalada rabbi unbay isla tegayaan subxaanahu watacaala haddaad taariikhda kasoo bilowdo kuwan hadda nabiyullaahi nuux saa ula dagaalamayay ilaa qiyaamu saaca sidaa unbaa laysu daba taagan yihiin labadaas qolo marka adduunkana waa ku doodayaan aakhirana waa ku doodayaan ayb markaa rabbi wuxuu leeyahay waqaaluu waxayna yidhaahdeen huwa nuux majnuunun ku waalan waaye bay dheheen waali bay u nisbeeyeen inuu wanaag farayo ayay waali ugu nisbeynayaan wasdujira waa la hororay oo waa laga hor istaagay xaqii uu faafinayay markii xaqii laga hor istaagay rabbi buu baryay oo fadacaa rabbahu rabbigii buu tuugay annii biannii aniga rabbiyow maqluubun ku laga adkaaday ayaan ahay oo xoog ahaan mid laga adkaaday baan ahay waa la iga tabaroonaaday fantasir ee gargaar rabbiyo waa la idirqiyey waa la iqasbay ee rabbiyow ii gargaaro yani fantaqim lii minhum iiga aargud fafataxnaa waxaanu furnay abwaaba samaai samada irdaheedii baan furnay bimaa-in biyo ayaanu ku furnay oo samadii marka irdo inay leedahay albaabo ama dariiqyo albaabadaabaa rabbi uu furay markaasaa biyihii laga soo shubay bimaa-in ayaanu ku furnay biyo biyaha oo munhamirin munsabin oo shubmaayo munsabin waa laga macneeyey ayb waxaa kaloo laga macneeyaa munhamirin ay kathiirin biyo aada u fara badan biyahan cirka ka imaanayo dee rabbiba hadda noo xadido oo baahideenna ayaa lagu ayuu rabbi subxaanahu watacaala inta badan oo nagu siiyaa marka ay biyuhu bataan oo ay meelaha ka bataan oo meel walbaa webigu ka fataho meeshii godnayd biyuhu ka bataan dadku meel ay dhul cag dhigaan waa weynayaan waa ogsoontihiin wax yar markay dhacaan oo biyo baxa ah iyo ay timaadaa ay timaado dhibaatada iyo dadka ay gelayaan meel aada ku sugnaanaysa ma leh bahalladii iyo dadkii ayaa is arkayo geedihii wada fuulaya marka ka horeysa laakiin nicmadaa ma la fahmayo ayb markaa rabbi wuxuu leeyahay biyosamadii irdaheedii baanu biyo ka furnay biyaha oo munhamirin shubmaayo wafajarnaa waxaanu dilaacinay alarda dhulkii ayaan dilaacinay cuyuunan min jihati cuyuunin il ahaan ilo ayaanu ku dilaacinay marka cuyuunan waa waa tamyiiz waana weliba tamyiiz muxawal ah mafcuulu bihi baana marka laga keenay ay wafajarnaa cuyuuna alardi dhulkii ilihiisii ayaanu dilaacinay sidaasay ka dhigan tahay waa tamyiizun muxawalun cani lmafcuuli qolada marka iyagu diidayso tamyiiska muxawalka ah oo sidan oo kale marka iyagu diidayaan waxay leeyihiin waa xaalo cuyuunanta marka waa la xaalaynayaa bay leeyihiin wafajarna alarda dhulkii ayaan dilaacinay cuyuunan ilo xaal uu yahay saas oo kale ay dhahayaan waxaa kale la yidhi mafcuul labaad waayo wafajarnaada mafcuulkeeda labaad baa cuyuunanta noqonayso waxaana la dimnisiinayaa min baabi tadmiin weeyaan waxaa la dimnisiinayaa wasayarnaa wasayarnaa waxaanu ka dhignay wafajarnaa ay wasayarnaa waxaanu ka yeelnay al arda dhulkii cuyuunan ilo aan ka dhignaybo ilo biyo ah baanu ka yeelnay sidaana waa loo icraabi karaa saddexdaa icraab ayaa ku bannaan cuyuunantan faltaqaa waxaa kulmay almaa-u biyihii ayaa kulmay maa-u samaai iyo wamaa-u lardi biyihii kor iyo kuwii hoose ayaa kulmay calaa amrin calaa xaalatin xaalad korkeed xaal ay ku sugan yihiin xaaladda oo qad qudira la qadaray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jaangooyayo uu maamulay ayb waxamalnaa waan qaadnay hu nabiyullaahi nuux baan xambaarnay calaa daati alwaaxin looxyo alwaaxyo tu u saaxiib ah korkeeda ayaanu ku xambaarnay iyo wadusurin masaamiir u saaxiib ah waa doonidii marka lagu qaaday suuratu huudna waa kusoo marnay ayb isaga keliyana laguma qaadine intii rumaysayna waa lala qaaday xayawaan kastaana mid kastaa lab iyo dhadig ayaa laga qaaday oo doonta la saaray ayb waxamalnaa waan xambaarnay hu nabiyullaahi nuux ayaan xambaarnay calaa daati alwaaxin looxaan mid u saaxiib ah ayaa korkeedan ku qaadnay wa dusurin iyo masaamiir marka alwaax iyo masaamiir laysku kowkawiyey ayaa dooni laga sameeyey doonidaasaan marka ku qaadnay aadna suurat huud baa loogu soo faahfaahiyeyoo wasnaci lfulka biacyunina wawaxyina walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun wayasnacu lfulka wakulamaa mara calayhi mala-un min qowmihi sakhiruu min qaala in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kama taskharuun ilaa aakhiri laayaat waqaala arkabuu fiiha bismi illaahi majreeha wamursaha ilaa uu yidhi ou saaray marka xayawaan kasto ama noole kasto lab iyo dhadig ayuu ka saaray intii muslimiinta ahaydna wou qaaday oo isaga raacday laakiin dad yar bay ahaayeenoo wamaa aamana macahu ilaa qaliil ayuu alla yidhi tajrii doontaas doonta oo tajrii soconayso biacyuninaa xaal ay ku sugan tahay aragtideenna korkeeda annagoo arkayno u jeedno bimar-an minaa xaal ay tahay ayb jazaan jazaynaahum waanu abaalmarinay kuwaa jazaa-an abaalmarin ayaan abaalmarinay liman ayaanu u abaalmarinay kaana ahaaday huwa isaguba kufira in la diiday kii la diiday oo lagu kufriyaan abaalmarinayoo kuwaasna waa cadaabnay isagana abaalmarin ayaanu uga dhignayo oo markaa waa looga aarguday ayb tajrii marka jumlada calaa yani waxay ka sifaysnaanaysaa un calaa daati alwaaxintaas taas oo tajrii middaa alwaaxda u saaxiibka ahoo tajrii soconayso biacyuninaa aragtideenna xaal ay yani ay ku soconayso marka biacyuninaada jaariye majruurka waa la xaalaynayaa macnuhuna bimar-an mina waa anaga aragti aan arkayna xaal ay ku soconayso oy korkiisa ay tahay jazaa-an abaalmarin darteed baana sidaa u yeelnay ama jazaynaahum jazaa-an waan abaalmarinay abaalmarin ayb jazaa-an abaalmarin darteed ayaanu sidaana u yeelnay liman la abaalmariya axadkaana ahaaday huwa isaguba kufira in lagu kufriyey axadkii lagu kufriyeyna yaa waayo waa nabiyullaahi nuux isagaa lagu kufriyey isagaa marka la abaalmariyeyo ee isagiina in la badbaadiyo doonidii lagu soo qaaday baa lagu abaalmariyey kuwii kalena in la xaaqay ayb tafaasiir kalena marka way ku jirtaa ayb walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe taraknaa waanu ka tagnay haa doonidaas ama haa tilka alficlata ficilkaas aan sheegnay aayatan xaal uu yahay isagoo aayad ahoo lagu garanayo cibro qaadasho ay ku sugan tahay fahal min mudakirin ku cibroqa ku waansamayo hunaaka meeshaa ma ahaaday ayb fahal min mudakirin marka min min mudakirin waa mubtado waay khabar baa loo soo qadarayaa fahal min mudakirin hunaaka lianna hal iyada waa xarfu istifhaam waa xaraf mintaanina marka maadaama nakiro ay ka dambayso istifhaamkuna ou nafyi oo kale yahay oo shibhu nafyi ou yahay mintu waxay noqonay icraab ahaan zaa-iday noqonaysaa markaa marka waxay ka dhigan tahay fahal mudakirun mid waansamayaa hunaaka meeshaas ma ahaaday ayb kaasaa marka la qadaraya damiirkan oo marka walaqad taraknaa haana waxaan u celinay ama doonta ama waxaan u celinay ficilkaas walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah taraknaa waanu ka tagnay haa tilka alficlata ficilkaas aan kuwaa ku samaynay waanu ka tagnay aayatan iyadoo wax lagu cibro qaato oho aayad xaal ay tahay ayb fahal min mudakirin kuwaana qaadanayaa hunaaka meeshaa ma ahaaday marka mudakirin asalku mudtakirin bay ahayd waa la idqaam ayaa la dhacay markaa daalkii iyo ta-dii iyo inta laysku idqaamay baa daal markaa loo bedelay mudakirin bay noqotay marka fahal min mudakirin hunaaka meeshaa ma ahaaday kuwaansamayo haddii doonta loo celiyo oo layidhaha doonidaasaan ka tagnay aayatan xaal ay tahay ee doontu aayad iyo cibro waa tahay oo ummadaan nebi moxamed sal ll ly salam awaa-isheedii baaba doontaas arkay oo baaqigeeda arkay oo wax kasoo gaaray suuratu huudna waataan kusoo marno wastawat cala aljuudiyi waqiila bucdan lilqowmi aldaalimiin doonidii marka waxay ka sara martay oy sal dhigatay buurta juudi la yiraahdo ummadan marka awaa-isheediina way arkeen doontaas marka in ilaahay doontaa uu baaqi yeelay ilaa iyo muddadaa dheer la baaqi yeelay aayad baa ku sugan marka in laga tago sidaasay noqonay macnuhu marka fa kayfa sideebuu kaana ahaaday cadaabii aniga cadaabkayga sideebuu ahaaday wa nudurii wa indaarii aniga digniintaydu sidee ahaatay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe yasarnaa waanu fududaynay alqur'aana qur-aankii baan fududaynay lidikri in lagu waansamaanu u fududaynay fahal min mudakirin ku waansamaya hunaaka meeshaa ma ahaaday oo qur-aankii ku waansamayo marka fa kayfa kaana cadaabii wa nuduri nuduri marka indaari waay faraa waxa uu yihi alindaaru wاnuduru masdaraani waa ifcaal iyo fucul labadooda masdaraani taqulu lcarabu andartu indaara wanuduran ayay dhahaan ka qowlihim anfaqtu infaaqan wanafaqatan oo kale ayb waayqantu iqaanan wayaqiinan oo kale yani ifcaalku wax kalena waa la imaan karaa macnaha saasuu ka wadaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaha yasarnaa waan fududaynay oo waan sahlnay alqur'aana qur-aankii akrintiisii waa la sahlay oo waxaa akrinaya ilmihii yaryaraa dadkii waaweynaa haweenkii raggii kulli waa akrin karaan haddaynan ilaahay tiisa ahayn waaba ma la akrin kari lahayn waayo wax ilaahay ku hadlay oo isagu ku dhawaaqay in yacnii lagu dhawaaqi karaa arrin sahlan ma ah walidaalika ilaahay waa ka dhahaya fainamaa yasarnaahu bilisaanika carabkaagan ku sahlnay qur-aankan wa ilaa kalaam alle wax maahan yacni sahlan ma aha wax culus ee ilaahay isagaa marka fududeeyey lidikri baan u fududaynay in lagu waansamo liyutadakara bihi in lagu waansamo wayuctabara bihi lagu cibro qaato qofba qofkuu qur-aanka uga aqoon badan yahay marka ee uu macaanidiisa ka fahmi og yahay tadaburkiisa oo uga tadabur badan yahay waa ka xikmad badnaanayaa shaki maleh ayb qofkii qur-aanku ninba ninka kale oo qur-aanku aqoontiisa oo uga yaryahayna dabcan waa ka xikmad yaryahay waxaa la yaab leh marka zamankan qof inuu isku qanciyo aan qur-aankii waxba ka aqoonin haddana aaminsan inayna wax weyn inuuna inaynan ka maqnayn qabo haddana marka caqli iyo laga hadlana isaga waa isla fiican yahay cidka caqli badan ma leh cid ka aqoon-yahansan ma leh wax uu qur-aankan xikamka badanna uu ka yaqaano ma leh lamana aha inay wax kala u kala maqan yihiin mashaakil jira waayo waa uun wixii xaqaa-iqdu hadday dabagedoonto oo dadku ay ku dabagedoonto de wixii xumayna wax fiican baa laga dhigayaa wixii fiicnaana wax xunay iska noqonayaan mar walba oo adduunyadu sii dhowaatana oo aakhiradu ay timaado oo adduunyada dhammaadkeedu uu soo dhowaadana qalbulxaqaa'iqu aaday u badanayaan ilaa rasuulka uu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina bayna yaday saacati sanawaatin khadaacaat saacadda waxaa kasoo horeeya sanado dadka dhan khiyaanayo dhakraayo yu'tamanu fiihina alkhaa'in sanadadaasi qofka khaa'inka ahaa laamnla amaaneystaa wax lagu ammaaneeyaa wa yukhawanu fiihina alamiin qofka aaminka ahna waa lagu khiyaano xugmiyaa wa tandiqu fiihina aruwaybidatu dadka waxmagaradkaana waa iska dhadhawaaqaanoo way hadlaan waqtiyadaas markaa baa la yidhi wama ruwaybidatu yaa rasuul allah markaa buu yidhi arajulu taafihu yatakalamu fii amri lcaama nin iska dhulyaal ahoo isagaba aan waxba ogeynoo in laga taliyo u baahan oo isagii talinaya in laga taliyo u baahan yahay isagii baa marka yacni talinaayo oo aan umuurihii caamka ahaa ka hadlaayo marka qalbulxaqaa'iq waa badanayaan sida nebigu tilmaamay sal l slam marka wuxuu leeyahay alle fahal min mudakirin ku waansamayaa marka ma jiraa oo qur-aankaa ku waansamayo o feerfeerinayo kadabat caadun fakayfa kana cadaabii wanudurii kadabad way beenisay caadun caad rasuulkoodii bay beeniyeen fa kayfa sideebuu kaana ahaaday cadaabii aniga cadaabkayga iyo wanudurii waindaarii digniintaydu say ahaatay inaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsin mustamir inaa anagu arsalnaa waan dirnay calayhim iyaga korkooda waxaanu ku dirnay riixan dabayl baan ku dirnay dabaysha oo sarsaran aada u qabow badan dabaysha oo sarsaran qararaclaynayso oo qaylinayso wax jejebinayso fii yowmi naxsin baas baasaysi ama baas maalintiisa dhexdeeda ayaanu ku dirnay dabeyshaasi kaas oo mustamirin daa'im ah daa'im noqdo oo ilaa ay qubuurtii la galaan dabadeedna jahanamo ay la aadaan isku bixis dabaysha oo tansicu fujinayso ama tansicu way fujinaysay annaasa dadka ayay fujinaysaa min amaakinihim meelahooda ay joogaan ayay ka fujinaysaa ka-annahum xaal ay la tooy yihiin acjaazu naklin geedtimireed jiridyadiisa ay la mid yihiin kaas oo munqacirin ruqay oo dhulkii ka ruqay geedtimireedku waa dheeryahay aada buu u dheeryahay waana toosan yahay haddii salka inta laga rujiyo dhulkau ku dhacayaa soo maaha ayagii dhammaan marka dad dhaadheer oo xoog waaweyn bay ahaayeen dabayshii markay qaaday waa riday waa riday waa riday waxay noqotay noqdeen marka geed timireed ruqay oo dhulkii ka ruqay ayay noqdeen ayb fa kayfa sideebou kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygay wanuduri waindaarii digniintaydu see ahaatay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe yasarnaa waan fududaynay alqur'aana qur-aankii lidikri baanu u fududaynay in lagu waansamo fahal min mudakirin ku waansamayaa ma jiraan yani ku waansama waayo amar oo kala weyn ayb reer caad marka waan soo marnay inaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii suurati fusila baan kusoo marnay fii ayaami naxsaatin linudiiqahum cadaab alkhizy fi lxayaati اdunya walcadaab اlaakhirati akhza wahum laa yunsaruun ayb faarsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaami naxsaatin linudiiqahum cadaab alkhizy riixan inaa anagu arsalnaa waan dirnay calayhim iyaga korkooda riixan dabaylaan ku dirnay dabaysha oo sarsaran laba macnaa ku jiro dabayl aada u qabow in laga wado baaridatin aada u qabow ama in la yidhaha riixan dabayl baan ku dirnay dabaysha oo sarsaran yacni qararaclaynaysa oo sawdaynayso ayaanu kusoo dirnay fii yowmi naxsin baas maalintii ayaanu kusoo dirnay dhexdiisa yacni maalin ay baasaystaan oo ay yacni aada iyo aada markaa yacni u dhib badan oo u baas badan dhexdeedaanu kusoo dirnay ayb kaas oo mustamirin joogto ah ayb maalinka oo yacni ama yacni maalintaa la baasaysanayo oo mustamirin joogto ku ah oo aan marna ka dhammaanaynin marka istimraarkuna waxaa weeyaan istamara bihim cadaabkii baa daa'im ku noqday xataa balagahum jahannam ilaa uu jahanamo gaarsiiyey ilaa uu jahanama uu gaarsiiyey ayb tansicu nnaasa dabaysha oo tansicu siibayso annaasa dadka siibayso iyagiibay siibaysay min amaakinihim meelihii ay joogeen ayay ka siibeysay marka mustamirinta macnaha ugu fiican waxa waaye cadaab joogto ah waa ku dhinteen qabri bay la galeen waa lagu cadaabayaa jahanamay la tegayaan waa cadaab isku bixisa bay galayaan ee macno labaadna waxay tahay mustamirin ay muran calayhim korkooda ku qaraar yacni maalin dushooda ku qaraar ayaa dabayshaa lagu salladay marka tansicu nnaasa dabaysha oo tansicu siibaysa ama jumla mustanafaba ka dhigo tansicu waway siibaysaa annaasa dadkii ayay siibaysay dabayshaasi min amaakinihim meelahoodii ay ku sugnaayeen bay ka siibaysay kaanahum iyagoo la mid ah acjaazu naklin geedtimireed jiridihiis geedtimireedyo jiridaheeda xaal ay la mid yihiin kaas oo munqacirin ruqay ama fuqay oo meeshii uu ku taagnaa xididkaas dhulka uu ugu jiray uu markaa soo ruqay geetimireedkaa dheer marka hadduu soo ruqo waa dhacaya waa daadana haddii uu daato marka yacnii marka kanna uu daato ka kala daato kan kala daato meeshii dhammaan marka waxay noqonaysaa wax wada jiif jiifo iyagii marka sidaasoo kale dabayshu ka yeeshay intay kor u qaaday bay mid walba cirka intay geysay bay soo tuurtay markaasu waana dad dhaadheerna waa ahaayeeno aada u xoog badan fa kayfa sideebuu kaana ahaaday cadaabii cadaabkayga iyo wanudurii wain daarii digniintayda walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe yasarnaa waan fududaynay alqur'aana qur-aankii baan fududaynay lidikri baan u fududaynay in lagu waansamo fahal min mudakirin ku waansamayaa ma jiraa kadabat thamuudu binnudur haddana reer thamuud baa la galay kadabad way beenisay thamuudu reer thamuud binnuduri kuwii digayey rusushoodiibay rusushiibay beeniyeen ama binnuduri digniinihii alle ayay beeniyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen anatabicu miyaan raacaynaa basharan bashar miyaan raacaynaa bani aadam basharka oo mina annaga naga mid ah basharka oo waaxidan mid keliya ah weliba natabicuhu ma raacaynaa inaa annagu idan in itabacnaahu haddaan raacno lafii dalaalin baan ku sugannahay baadi dhexdeeda iyo wasucurin waali baan ku sugannahay ama wasucurin cadaab ayaanba ku sugannahay haddaanba hal qof oo annaga nala mid ah aan raacnoon rumayno aulqiya miyaa la riday addikru waanadii miyaa la riday waxyigii calayhi isaga korkiisa miyaa lagu riday min bayninaa inaga dhexdeenna xaal uu yahay bal ee huwa isagu kadaabun mid been badana ah waaye ashirun oo kibirsan oo qooqan kibirsan waaye ayb ayb iyagii marka sidaa bay yidhaahdeen oy ku yidhaahdeen nabigoodii saalex fa qaaluu waxay yidhaahdeen abasharan abasharan marka waxay ku nasbisnaanaysaa caamil oo maxduuf ah yufasiruhu maa bacdahu natabicuhudaas baa fasirayso min baabilishtigaali waayo naxwada waxaa lagu yidhaha baabilishtigaalka fa qaaluu waxay yidhaahdeen anatabicu miyaan raacaynaa basharan bashar miyaan raacaynaa basharka oo mina anaga naga mid ah yani waxay qariibsanayaan waxay tahay qof inaga naga mida see rasuul looga dhigay annaga wax nala mida maan raacaynaa haddaan dad wax raacayno maa malaa-ig naloo soo diray ka wadaan bani aadamkaba bani aadam inaga nala mida miyaan haddana u hogaansamaynaa daa-iman mar walba bani aadamku ma jecla mana u sahlana inuu u hogaansamo qof isaga la mid ah oo uu ama guul u ogolaado ama uu tala u ogolaado qof qof uun dad markaa uun diin ama awaamir iyo rabbi iyo ay celinaysa ma ahani wa ilaa dadku marka yani sidaa aynan ahayn kibira ku jiro yacni qofku wuxuu leeyahay hebel ii talin maayo hebel ra'yigiisa ku socon maayo qofkaa unbuu xasdayaa mar walbo waxaa keenayaan xasadku waxa ay tahay waa isla mid yihiin maadaama marka aan isla mid nahay see isagu marka iiga kormarayaa baabkaas marka sharci islaamkii wuu soo xiray dadku hadday saddex safar gelayaan qof inay madax ka dhigtaan hadhow waa tashanayaan talada asaa u goynayo ummad dhan oo iyaguna meel degan iyaguna sidoo kale talay u baahan yihiin taladiina dabcan dee malag cirka ka yimid xukumi maayee mid iyaga un ka mid ah xukumaayo waa inay marka u dul qaataano dhibaatada ay dareemayaan waxa kalaa ka badnaanayoayb maslaxada ay ka helayaana ka weyn dhibaatada ay iyagu qalbigooda uu dareensiinayo ayb marka iyagii waxayba leeyihiin haddii rasuul la samey la yeelayo oo rabbi uu rasuul yacni yeelanayo maxaa bani aadam looga dhigay kow su-aashooda labaad waxay tahay haddii xataa dad laga dhigaayo aawa odayaalkii iyo dadkii waaweynaa marka laga dhex xulaayo saalix ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen an natabicu basharan miyaan raacaynaa basharka oo mina annaga naga mid ah kaas oo waaxidan mid keliyata ah oo aan dad badan hal qof annaga naga mida miyaan kulligeen wada raacaynaa natabicuhu ma raacaynaa inaa annagu idan haddii aan raacno lafii dalaalin baan ku sugannahay baadi dhexdeed waa qaldannahay wa sucurin wa junuunin waali dhexdiisaan ku sugannahay wa sucurin bimacnaa wa junuuninna waa lagu fasiray oo carabtu waxay yidhaahdaan naaqatun mascuuratun marka ay hashu ay yacnii aada ay u ordayso ay u didayso mar walbo diditaankeedu uu badan yahay ayay waxay yidhaahdaan haadihi naaqatun mascuuratun yani waali bay qabtaabay ka wadaan innaga marka waaba waalannahay haddaan kan raacno a ulqiya miyaa la dejiyey addikru waxyigii caleyhi korkiisa miyaa lagu soo dejiyey min beyninaa inaga dhexdeenna xaal uu yahay isagoo nagu dhex jiro miyaa isaga la doortay oo lagu soo dejiyey waxyigii ama a ulqiya miyaa la dejiyey addikru waanadii caleyhi isaga korkiisa miyaa lagu soo dejiyey min beyninaa inaga dhexdeenna lagyaa lagu lagu soo dejiyey isaga korkiisa xaal uu yahay dhexdeenna bal ee huwa isagu kadaabun waa mid been badanaah ashirun oo haddana yacni kibir uu ku jiro ay bairun macnaha waaa loo waxay ka wadaan bairun marka ay leeyihiin yuriidu lculuwa calayna waa nin annaga inuu naga saro maro rabo oo ay ka maqan tahay madaxtinimo iyo inuu annaga naga kor maro ayb wa an yaqtaadanaa iyo wuxuu rabaa nin inuu nakaxaysto iska rabo wayatamallaka daacatanaa annaga daacadeenna inuu gacanta ku dhiga nin un rabo waay marka ashirunta saasay ka wadaan waa nin santaag uu ku jiro innaga inaan asaga u hogaansanaana rabo waayay leeyihiin sayaclamuuna way ogaan doonaan qadan berita ayay ogaan doonaan dhexdeeda man axadka man ilkadaabu man kuma ayaa alkadaabu midka been badanaha ah uu yahay al ashiru ee kibirka badan kan markaa kibran ee been badanaha ah cidda uu yahay berritay garan doonaan markuu cadaabkii u yimaado marka alla wuxuu leeyahay inaa annaga mursilu naaqati hasha kuwii dirayaan nahay hasha kuwii diraayo ayaan nahay fitnatan liajli fitnatin imtixaan darteed baanu hasha u diraynaa lahum iyaga aanu imtixaanayno fartaqibhum u koro oo sugo wastabir sabar oo dhibkooda iskaga sabar ayb hashaani marka hadal baa meeshan ku jiro oo hadalku marka waxa uu yahay iyagiibaa waxay ka dalbadeen haddaadan been sheegaynin mucjizo la imaaw bay dhaheen buur meesha ku taal baa marka hal ilaahay kasoo bixiyey ayb marka allah wuxuu leeyahay inaa anagu mursilu naaqati hasha kuwii dirayaan nahay fitnatan liajli fitnatin imtixaan darteed baanu usoo diraynaa lahum iyaga aan imtixaanayno fartaqibhum u sugo oo u koro wastabir sabar oo calaa adaahum dhibkoodana iskaga sabar wanabi-hum u khabar oo u sheeg ana almaa-a biyuhu qismatun qeyb inay tahay qeybsi iyo kal kaltan beynahum qismada oo beynahum iyaga dhexdooda ahaanayso kaltanka oo beynahum dhexdooda ahaanayo marka beynahum yaa loo jeedaa beyna thamuuda iyo wanaaqati hasha iyo iyagaa u kala kaltamayo marka beynahum de iyaga unbaa taqliib la siiyey marka min baabi taqliib ayaa humta loo yiri ee waxa kaltamaya labada daraf qismo iyo kaltan haddii la sheego de labaa dhinac laba shay buu ka dhexdhexeeya ama ka badan marka waxaa kaltanka gelaya oo biyaha u gelayaa ama ceelka u gelayaana waa hasha iyo iyaga ayb wanabi-hum u sheeg ana almaa-a biyuhu qismatun kaltan inay yihiin qeyb inay tahay qeybsanayaan qeybta oo beyna ama kaltanka oo beynahum thamuud iyo hasha dhexdooda ahaanayo kullu shirbin kal kasta oo la cabo dhammaantiis muxtadarun ku la xaadiraya waayo muxtadarun ay maxduurun mid la xaadiraya waayo wixii iska lahaabaa xaadiraya marka kullu shirbin marka la leeyahay macnuhu waxay ka dhigan tahay kalkaanna waxaa iskale hasha kalka kalena waxaa iskale iyagaa iskale oo ceelkii aroorayo marka qolo walbaa kalkeeda way xaadiraysaa way iyo waqtigeeda oo ay cabiddu ay leedahay ayb kullu shirbin marka shirbin bimacnaa nasiibin min almaai nasiib marka qolo walbaa markaa nasiib biyaha marka ay nasiibka uleedahay ayay xaadiraysaa kullu shirbin nasiib kastaa oo cabaal ah oo ama cabitaa yani ceelkaa in la caba-a dhammaantii muxtadarun mid la xaadirayo waayo qofka tookada iska leh uu xaadirayo meeshaas markay joogto sidaabay ku socon jireen marka hashana maalinkeeda iyagana maalinkooda fa kaanuu calaa haadihi alwatiirati bay ku socdeen markay sidaa muddo ay ku jireen ayaa waxaa ku dhacay go-aan waxay qaateen marka arrintii bay ka hor yimaadeen way dhibsadeen go-aan oo marka waxaa galay ay ku gaareen inay hashii gowracaan oy qalaan yani waxaan ujeedaa hashii inay fayla gooyaan oy boqno jaraan ayay go-aan ku gaareen fanaadow waxay u dhawaaqeen saaxibahum saaxibkoodii bay u dhawaaqeen saaxibkoodaas marka waxaa la yidhaha waa ninka hasha fayla gooyey ayay u dhawaaqeen qudaaru bnu saalif ayaa la dhihi jiray hal nin ayaa hasha fayla gooyey haddana ilaahay wuxuu ka cabirayaa marka wuxuu leeyahay fanaadow saaxibahum bay u yeereen saaxibkoodii fatacaataa waa isa siiyey yacnii seeftiibuu isa siiyey oo gacanta kusoo qaatay facaqara waa fayla gooyey ama waa boqno gooyey halkan ilaahay sidaa uu leeyahay fii suurati shamsina waxaan ugu tegaynaa kadabat thamuudu idin bacatha ashqaaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqat allahi wasuqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha halkaana ilaahay wuxuu leeyahay ayaga dhan ayaa hasha fayla gooyey meeshaana alla wuxuu yihi fatacaataa facaqara hal nin markaa midna waa la baashiray oo seeftiibuu ku dhuftay inta kalena way u sacabtumayeenoo waa rabeen ficilkii waa wada leeyihiin marka nacam ficilkii way wada leeyihiin ayb walidaalika meeshaa mas'alo weyn baa laga qaadanaya masalada laga qaadanaya waxay tahay haddii dadku qeybna ay munkar sameeyaan kuwa kalena ay u kaalmeeyaan ay ugu kaalmeeyaan munkarka way iskula wada jiraan marka cuquubada ka dhalataana way wada camimaysaa kulligood kii la baashiray iyo midkii aan la baashirin intaba marka munkarka haddii midna uu la baashiro toos u sameeyo midna sabab u noqdo kan kalena iskaga aamuso oo aynan kaanamaa waxba in dhib ounan jirin ay la noqoto cadaabka markaa wuu camimayaa dadka dhammaantoodna fanaadow waxay u yeereen saaxibahum saaxibkoodii fatacaataa waa isa siiyeyo seeftiibuu soo qaatay fatanaawala naaqata bisayfihi ayuu ugusoo kusoo qabtay ayb hashiibuu soo qabtay isagoo seeftiisii wato facaqara waa boqna gooyey oo hashiibuu fayla gooyey fa kayfa sideebuu kaana ahaaday cadaabii cadaabkayga iyo wanuduri waindaarii digniintayda inaa anagu arsalnaa waan dirnay waxaan dirnay calayhim iyaga korkooda sayxatan baan ku dirnay dabayl ayb qayla qaylaanu ku dirnay qaylada oo waaxidatan mid keliyata ah oo aan mar labaad aan lagu qaylinin hal mar baa lagu qayliyey fa kaanuu waxay ahaadeen ka hashiimil muxtadiri mooro ama xero mid oodanayo burburkiisii oo kale ay noqdeen yacnii marka ka hashiimil muxtadir laba macnaa ku jiro qofku marka uu rabo inuu xero ama mooro uu samaysto oo uu markaa yacni u samaysto jabad inuu uga samaysto ou rabo wuxuu yeelaa xaabo ayuu soo guranayaa iyo qoryo ou markaa iyo dhis ayuu soo guranaya dhistaasi marka waxbaa ka daadaadanaya soo maha wixii iska yaryaroo ama taafi oo iska yar wuu ka daadaadanaya marka nimankan siday u halaagsameen waxaa daaddaatay oo kale ay noqdeen waa macna sidaas waa macnaha labaadna waxa uu yahay xerada ama mooradu marka la ooto oo qofka oodayo ou xerada marka ama meesha uu oodo muddo haddii ay marka qoraxdii ku dhacdo xoolihii ku socsocdaan waa qallalaysaa ooddu waa qallalaysaa oodda marka ay qallashana waxaa ku dhacaya markaas xoolihii baa ku istaagaya hadba raafafka iyo markay saa ugu istaagaan oo ay yacni raafka ay saaraan waa burburaysaa ilaa wixii awalba ood qallashay oo haddana xoolo kusii istaageen maxay noqone waa burburaysaa soo maaha marka oodaa burburtay oo kale ay noqdeen tacbiir aada u cajiib badan marka alle wuxuu leeyahay inaa anagu arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim iyaga korkooda waxaan kusoo dirnay sayxatan qaylo qaylada oo waaxidatan mid keliyata ah fa kaanuu waxay ahaadeen kahashiimil muxtadiri mid mooro ama xero ku oodanayo burburkiisii oo kale ama jabadkiisii oo kale ay noqdeen ayb oo yacnii waxaa marka isaga ka daadaadanaya in lagu macneeyo ama markii uu ooda samaysto ayaan ay joogto xooluhu ku istaagaan hadba yacni meel uga istaagaan waa burburaysaa haddana in qoryo kale la keeno mar labaad haddana mooradii la oodo ayay noqonaysaa marka sidaas oo kale noqdeen ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee yasarna alqur'aana qur-aankii ayaan fududaynay lidikri baanu u fududaynay in lagu waansamo waansan fahal min mudakirin ma jiraa ku waansamaya marka kadabad qowmu luutin binnudur kadabad way beenisay qowmu luutin luut qowmkiisii binnuduri kuwii u digaya rusushii u digaya ayay beeniyeen ama bilindaari innaa anagu arsalnaa waxaan dirnay calayhim iyaga korkooda waxaanu ku dirnay xaasiban dhagax quruurax ah quruurux ayaanu kusoo dirnay oo xaggaa samada looga keenay ilaa aala luutin reer luud maahane oo iyagii marka waan u naxariisanay oo waa la badbaadiyey najaynaa waan korinay hum iyaga bisaxarin aroor ayaan korinay xilli markaa yacni aroor ah baan cadaabkii ka korinay waqtigaabuuna cadaabku u yimid inta badanna dadku xilliga aroorta qaflaa lagu jiraa waa layska hurdaa markaasi da qofkii xumaan xalay dhan ku jiray oo sameynayay iyo qofkii kalaba muddo marka uu sidaa ugu jiro qaflada ayaa waxaa laga yaabaa xilli habeena marka imbaaska iyo dhibaatada ama cadaabku uu yimaado waa waqtiga ugu daran ayb qofka mu'minkaana hadda xilligaa saxarka istiqfaar iyo yani wuxuu ku jiraa marka yani munaajaatu rabbihi najaynaa waanu badbaadinay hum iyagii ayaan korinay bisaxarin bisaxarin xilli aroor ah baanu korinay oon badbaadinay dhexdiisa nicmatan sidaa maxaa marka loo yeelay nicmatan incaaman nicmayn darteed baanu u korinay nicmaynta oo min cindinaa innaga xag agteenna ka ahaatay kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinayna man axadkii shakara shukriyey oo rabbigii ku shukriyey walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe andarahum nabiyullaahi luud waa u digay kuwaasi badshatanaa cadaabkeenna ayuu uga digay fatamaarow way shakiyeen binnuduri rusushii bay ka shakiyeen ama bilindaari digniintii ayay markaa ka shakiyeen waa beeniyeen waayo la shakigu waa takdiibi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe raawaduuhu way dooneen raawaduu way dooneen hu isagii bay dooneen can dayfihi martidiisa xaggeeday ka dooneen martidiisa inuu u dhiibo oo ay faaxisho ku sameeyaan ayay ka dooneen fa damasnaa waan tirtirnay acyunahum indhahoodii baan malaasnay oon tirtirnay faduuquu waxaanu ku niri markaa dhadhamiya cadaabii cadaabkayga dhadhamiya wa nuduri iyo wa indaarii digniintaydii bal raadkeeda arka oo dhadhamiya ayb wixii nabiyullaahi luud idinkaga digayo cadaabana bal fiiriyo dhadhamiya ayb marka de sidii ilaahay aayaddan wuxuu tilmaamayaa iyaga inta aanba la halaagin indhahooda in la malaasay ayb marka qaar waxay leeyihiin waa la malaasay rusushii maba arkinba waaba u jeedi waayeenba malaa-igta indhihii baa laga malaasay dabadeedna marka waa la cadaabay oo waa la xaaqay suuratu huudna waa kusoo marnay dee wixii iyaga iyo nabiyullaahi luud dhex maray oo dood ah walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sabbaxahum waxaa ku waabariistay waxuu ku waabariisiiyey bukratan waxaa ku waabariistay dhe bukratan xilli yacni aroor hore ah cadaabun cadaab ayaa ku waabariistay cadaabka oo mustaqirun sugan oo korkooda ku sugnaaday marka cadaab daa'imaa laga wadaa un istiqraarku hadda sidaas waay bukratanna aroorta hore waay waqtu sabaax baa cadaabkii u yimid walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sabbaxahum waxaa u aroor galay bukratan xilli aroor hore ah waxaa ku waabariistay oo aroor u galay cadaabun cadaab ayaa kusoo waabariistay cadaabka oo mustaqirun daa'imun joogto ah markaabaa waxaan idhi faduuquu dhadhamiya cadaabii cadaabkaygii wanudurii wa indaarii digniintaydii walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe yasarnaa waan fududaynay alqur'aana qur-aankii baan fududaynay lidikri baan u fududaynay waansan in lagu waansamo fahal min mudakirin ku waansamayaa ma ahaaday meeshaas walaqad jaa-a aala fircawna nudur markii nabiyullaahi luud iyo qoomkiisii laga hadlayna hadda waxaa laga hadlayaa iyadana fircawn iyo xaalkiisa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jaa-a waxaa u yimid aala fircawna reer fircawn waxaa u yimid annuduru kuwii digaayay ayaa u yimaadeen ama al-indaaru digniinihii ayaa u yimaadeen kadabuu way beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeennii bay beeniyeen kullihaa dhammaanteed bay beeniyeen fa akhadnaa waanu qabannay hum iyagii ayaan qabannay akhda casiizin ku qaalib oo adag qabashadii ayaan qabannay muqtadirin oo awood leh waa ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkii bay beeniyeen kullihaa dhammaanteed fa akhadnaahum waan qabannayoo waan ciqaabnay akhda casiizin alla casiis ah qabashadiisaan ciqaabnay ku addoommadiisa ka adag muqtadirin oo haddana awood leh ay qaadirun calaa ihlaakihim cadaabkooda yacni awoodo inuu halaago wixii uu doonana aan laga cajsi gelin karin dabadeed reer maka ayaa hadda lagu soo jeestay oo la cabsi gelina marka alla wuxuu yidhi akufaarukum kuwiinan gaalada ah gaaladiinan akufaarukum kufaartiinan yacnii idinkan gaalada ah miyaa khayrun khayr badan min ulaa'ikum kuwii naas ka khayr badan am lakum mise waxaa idiin sugnaatay idinka baraa-atun ka beri noqosho min alcadaabi cadaabkii laga beri noqdo miyaa fi zuburi kutubtii hore idinkugu sugnaatay kutubtii hore miyaa idinka inaan la idin cadaabaynin ay ay idinkugu sugnaatay kutubtaa dhexdooda mise fi zuburi in laga lagu macneeyo filmasbuuri kii la qoray looxulmaxfuudka miyaa idinku miyaa waxaa idinkugu taallo in cadaabkii aada beri ka tihiin oo laydinka beri yeelay labadaba maya idinkana kuwaa kama fiicnidiin cadaabna kama inaad beri ka tihiin laydinma qorin ayb am yaquuluuna bal ee yaquuluuna waxay dhahayaan naxnu annaga jamiicun baan nahay kuwo urursan badan oo urursan jamac muntasirun kaas oo muntasirun gargaarsanayo sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu kuwa urursan kuwaa marka yacni jeyshkaas urursan waa la jebin doonaa wayuwalluuna waxay jeedin doonaanna addubura dabaday jeedin doonaanoo waa baqi doonaanoo way cararayaan waxaa lagu macneeyaa marka waa bader badr gaswatu badrin ayaa sidanba ay ku dhacday ayb akufaarukum kufaartiina miyaa khayrun khayr badan idinkaa min ulaa'ikum kuwiinaa ka khayr badan ayb marka khayrunta waxaa un loo jeedaa ashaddu aqwa idinka maa ka xoog badan kuwii horo way oo cadaabka uga adkaysi adkaysasho badan qowmu nuux iyo qowmu caad iyo qowmu saalix miyaad idinku ka xoog badan tihiin am lakum mise waxaad leedihiin idinku baraa-atun miyaa idiin sugnaatay ka beri noqosho inaad ka beri tihiin cadaab min alcadaabi cadaab ah ka beri noqotaan miyaa idiin sugnaatay fi zuburi kutubtii hore idinkugu sugnaatay dhexdeeda am yaquuluuna bal ee yaquuluuna waxay dhahayaan naxnu annagu jamiicun ayaan nahay kuwo urursan aada u urursan muntasirun oo haddana gargaarsanayo ama yacni naxnu jamiicunaa nahay kuwo urursan oo badan muntasirun amrunaa annaga amarkeenna iyo arrinkeenna muntasirun ku guuleysanayo o gargaarsanayo sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu kuwa urursan sidaa waa la aqriyey sanahzimu ljamcana waa la aqriyey yacquuba aqriya sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu kuwa urursan waa la jebin doonaa wayuwalluuna way jeedin doonaan addubura dabaday jeedin doonaan bal isaacatu bal ee assaacatu saacaddii ayaa mawciduhum makaanu ballankooda ou ahaaday waqti ballankooda ballankooda ou ahaaday ayb marka baltan marka waa idraab iska intiqaali ah waay ee ibdaali hadda ma aha bal wararkaas hore iska badaayo kasoo tagay waxaa iyagu ma lahane assaacatu saacadda ayaa mawciduhum ballankoodu ou ahaaday ballantoodu waa saacadda waasaacatu saacadduna adhaa waa midii darnaan badan argagax badan wa amaru oo qaraar badan saacaddu marka waa mid argagax badan oo hadday timaado ama daran ay ashaddu wa amaru oo qaraar badan waay saacadii ina almujrimiina kuwii dambaabay ee mushrikiinta ahaa fii dalaalin bay ku sugan yihiin baadi dhexdeeda iyo wa sucurin cadaab ayay ku sugan yihiin wascurin marka waxaa la yidhi ay fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin xaqay ka fog yihiin wascurinna marka waa naarun tascaru naar shidmayso ayay ku sugan yihiin oy geli doonaan way marka ayb marka fii dalaalin fi dunyaa wa fii sucurin fi laakhirati sidaasay ukala qaadanayaan markaayb ina almujrimiina mushrikiintii fii dalaalin baadi dhexdeed ayay ku sugan yihiin oy ahaadeen iyo wa sucurin cadaab dhexdii ayay ku sugan yihiinoo waaba ahaanayaan way cadaabkaa marka waaba ku dambeynayaan marka maadaama layska hubo wax ay ku jiraanaaba laga dhigay yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuquu massa saqar waxaa la dhahayaa yowma maalin waxaa lagu oranayaa yusxabuuna la jiidayo iyaga fi naari naarta dhexdeeda lagu jiidayo maashiina iyagoo ku soconayo calaa wujuuhihim wajiyaalkooda korkooda xaal ay ku soconayaan waxaa la dhihi doonaa duuquu dhadhamiya massa saqara saqara taabashadeeda dhadhamiya naartaa saqara taabashadeeda bal dhadhamiya marka yowma waxaa laysaga tacallujinayaa taquulu lmalaa-ikatu zabaaniyadiibaa waxay ku dhahayaan ama yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa yowma maalin waxaa lagu oranayaa yusxabuuna la jiidayo fi naari naarta lagu jiidayo calaa wujuuhihim wajiyaalkooda korkiisa xaal ay ku socdaan kuwa ku socda ay yihiin duuquu dhadhamiya ayaa la dhahayaa massa saqara naarta saqara yacnii taabashadeeda bal dhadhamiya inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay kula shayin shay dhammaantiis baan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin baan ku abuurnay qadar iyo jaangooyn aayaddan marka waxay daliil u tahay aliimaanu bilqadar qadarka in la rumeeyo waayo ilaahay wuxuu leeyahay wax kasto qadaraan ku abuurnay khayr iyo shar marka ilaahay baa qadaray qadarku marna lagama dhexbixi karo waana maamulka alle oo koonkan ku maamulayo walidaalika qadarku waa rabbinimada alle waayo maxaa yeelay ilaahay inuu wax qadaro inuu maamulo waay tadbiirka iyo maamulkuna waxaa weeyaan waa rubuubiyadii macaanideeda macno ka mid ah walidaalika culimadii hore waxay dhihi jireen alqadaru qudratullaahi qadarku waa qudrada rabbi way meelana waa uga soo hadalnay qadarka inta uu u qeybsamo maraatibtiisa martabatu lcilmi iyo martabatu lkitaaba iyo martabatu yani mummartabatu cumuumi lmashii'a iyo afcaasha addoommada ay sameynayaan inuu rabbi abuuray iyo waa maraatibtaas oo dhan marka waa kasoo hadalnay inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay kula shayin shay dhammaantiis baan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin baan ku abuurnay wamaa amrunaa amarkeennana ma ahaanin ilaa waaxidatun ilaa kalimatun kelmad waaye ilaa waaida ilaa ilaa kalimatun kelmad ma ahane wax kale ma aha kelmadda oo waaxidatun mid keliyata ah kelmadda oo ka lamxi lbasari ka lamxin milicsi dheh la too ah bilbasari aragga lagu milicsado milicsi araggii lagu milicsado unbaa amarkeena uu yahay yani kelmadii marka waa kun kun markuu alla wax doono wuxuu alla dhahayaa marka kun shaygiina waa ahaanaya inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun kaafkaas iyo nuunkaas waay marka ayb wamaa amrunaa amarkeenu ma ahaanin ilaa waaxidatun ilaa kalimatun weeyaan kelmad kelmada oo waaxidatun mid keliyata ah taas oo ka lamxin milicsi la too ah oo kale ah bilbasari aragga lagu milicsado intii arag ou milicsado wax dheer ma aha wax badan ma aha kun intii laga yidhaahdana wax badan ma aha amarka dhanba waa intaasoo saacaddu intaa unbay u baahan tahay waa intaasoo ilaahay amro israafiil ou amro inuu buunka yeeriyo waana yeerina ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe halaknaa waan halaagnay ashyaacakum baan halaagnay kuwii idinka idinla midka ahaa kufriga idinkula midka ahaa oo idinka asaagiinna ahaa waan halaagnay fahal min mudakirin kuwaan samayaa meeshaas ma ahaaday marka kuwii idinka idinla mid ahaayo kufriga idinkula midka ahaa waan halaagnay ummadihii hore ah marka haddii kuwaan la halaagay idinka ma la ydin dhaafayaa way marka wa kullu shayin shay dhammaantiis shayga oo facaluu kuwaa kufriga kula midka ah ay sameeyeen hu shaygaba ay sameeyeen fi zuburi buu ahaaday kaa-inun fi zuburi marka jumladaa facaluuhu waxaa laga sifeynayaa shayga waawgaas oo facaluuda ku jirana waa ashyaacdaa loo celina walaqad ahlaknaa ashyaacakum soo ma ahayn wa kullu shayin shay dhammaantiis shayga oo facaluu kuwaa kuwan gaaladan kufriga kula midka ahaa ay sameeyeen hu shaygaa ay sameeyeen fi zuburi ayuu ahaaday shay kastoo kuwa ashyaacdaa ay sameeyeen kaa-inun fi zuburi looxulmaxfuudka ayuu ahaaday dhexdiisa wax walbay sameynayaan waa la qoray waa dhigan yihiin wa kullu sagiirin wax kas wa kullu sagiirin ku kastoo yar wa kabiirin ku kasta oo weyn mustadarun mid la sadareeyey oo la qoray waay ay maktuubun fi lawxi lmaxfuudi ayaa lagu ayaa lagu qoray wa kullu sagiirin ku kastoo yar iyo wakabiirin mid kastoo weyn min alkhalqi makhluuqaadka wa acmaalihim acmaashooda wa ajaalihim waqtiyadooda ha yaraadaan ha weynaadaan mustadarun ku la qoray oo la dhigay yani mid iska qoran waayo macnuhu waa qoran yahay waa yani waa mid qoran ay maktuubun masduurun ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsaday oo ka cabsaday fii jannaatin ayay ahaanayaan beerayaalo dhexdooda iyo wanaharin webiyaal fii maqcadi sidqin run makaan fadhigeed ayay ahaanayaan dhexdiisa ayb meesha oo yani kaa oo cinda mlmaqcadkaas makaanu fadhigaas oo cinda maliikin alla boqora agtiisa ahaaday allaha oo muqtadirin awood badan ayb marka kuwan markii la sheegay ina almujrimiina fii dalaalin wa sucur muttaqiin maxay leeyihiin ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday fii jannaatin bay ahaanayaan beerayaalo dhexdooda jannooyin iyo wanaharin webiyaalo ay wa anhaarin ayb yay ahaanayaan webiyaalkaasna suuratu moxamed ayaan anwaacdoodii kusoo marnay fii maqcadi sidqin makaanu fadhi run ah oo run lagu hayo laqwi iyo ta'hiim iyo waxa aan lahayn kaa oo cinda maliikin alla boqora agtiisa ahaaday allaha oo muqtadirin awood badanoo wax walba karo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih